magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle waxaana kulamo kala duwan ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada midooda africa ee jooga magaalada beledweyne waxaana ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay sida ay wada shaqayn karaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabelle iyo dadka ku nool deegaanada ay maamulaan ciddii tabasho qabtana waa laga shaafina haddii ilay raalli ka noqdo wixii tabarugaari weyse waa gooni laakiin waxaa naga go-an ciddii tabasho qabto in lala fadhiisto ee waxay ku qancaysa lagu qanciya haddii ilay raalli ka noqdo in maaragtay maamulku deegaanada dhan oo wada gaadho haddii ilay raalli ka noqdona waxaa naga go-an inaan maaragtay bulshadan mas-uuliyaddii aan u dhaaran inaan waxaan qaban karana qabanno wixii tabaru naga reebtana waa goonideedii xaqiiqda waxaan idin leenaha mahadweydinka gaarto ummadda wax deeqana waxaa ka jiro cadaalad insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo waxaan ballan qaadaynaa ummaddan in cadaalad lagu hogaamiyo in lagu hogaamiyo sinaan iyo maaragtay midnimo iyo walaalo aan kala maarmayn inay yihiin iyagoo dareensan cid la riixaayo iyo cid loo roonahayo iyadoon jirin si sinaana insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo inaan ku hogaaminaa naga go-an madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi ayaa waxa uu sidoo kaleeto ka hadlay dagaal beeleedyada kusoo lalaabtay deegaanada ah uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle waxaana uu ka hadlay dagaal ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu baaq usoo jeediyey beelaha halkaasi ku dagaalamay gobolka shabeellada dhexe qaybo ka mid a degmada balcad dagaalla ka dhaceen dagaaladaas waxaan leenahay iyadoo dadku abaar haysay in haddana colaad ugu darsoonto wax baahiyo loo qabo ma jiraan dagaalada si deg deg ha lagu joojiyaan leenahay si deg deg ha lagu joojiyo dadka wax deeqa nabadgelyo wax deeqa maaragtay walaaltinimo iyo wadajir cid kasta wixii ay haysato haddii ayna nabadgelyo haysan wax nolol haysata ma jirto laakiin hadday nabadgelyo haysato xaqiiqdii wixii ay haysataa anfacaayo waxaan leenahay guud ahaan deegaanka maaragtay hirshabelle ha lagu wada dadaalo nabadgelyada horaha loo wado dadku waa dad walaala waa dadaan meel kala tegaynin ilaaha meel iskula makaniya way wada noolaa doonaan horena way u wada noolaa jireen wax deeqana waxaa ka jiro xaqiiqdii inay nabadgelyo ku wada noolaadaan bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne